guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa kulamo la tashi ah la yeeshay culimada soomaaliyeed si ay uga qayb qaataan dadaalada lagu wado hanaanka doorashooyinka dalka kulankaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaa lagu gorfeeyey sidii ay culimmada uga qayb qaadan karaan in doorashooyinka loo qabto si nabad ah oo cadaalad ah gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodiimaha cabdikariin axmed xasan ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay in dhammaan qeybaha bulshada oo ay culimmadu ay ka mid yihiin ay si buuxda uga qeyb qaataan sidii doorashooyinka dalka ay u dhici lahaayeen si waafaqsan shuruucda iyo qawaaniinta bulshada soomaaliyeed waxaan rabnaa dalkan inuu aado doorasho qafiico ma dhici karto dalkan inuu ku laabto doorashadii aan naqiinay ee dadbanayd qof walba oo xildhibaana markaan la sheekeysano wuxuu ku leeyahay saan ku imid ma aqaano saan ku imid oo dhibka badneen inaan ku laabto ma rabo marka waa ayagii baa dowladdii noo dhisay golihii ammaanka qaramadii midoobaan waxaan ka haysanaa kursi aan matalaynaa madaxda qaranka oo dhanana shacbiga soo doora marka waxaan rabnaa sanadkan inuu noqdo twenty twenty five-ka sanadkii gabadha iyo wiilka iyo aabbaha iyo hooyada soomaaliyeed qofka asaga wakiilka uga ah uu dooran lahaa ninka baadiyaha jooga kan beerta haysta kan kalluumaysta inay ayagoo arigooda raacaayo loodooda raacaayo geelooda raacaayo ceelkooda shubaayo kalluunkooda dabanayo inay galabtii afarta galabnimo ay u codeyn karaan meeyarka magaalada duqa magaalada city counsolka ay wax dhan dooran karaan guddigan waa guddi taas u cadboon shaqooyinka aan qabanana tusaale noogu filan december gudaheeda waxaana rabnaa insha allahu tacaala inaan faafino iskanjalka weyn oo golaha deegaanka oo aan rabno inaan ka qabanno intaan gaari karno dhanka kale qaar ka mid a culimmadii ka qayb gashay kulanka ayaa tilmaamay in ay la shaqeyn doonaan guddiga doorashooyinka guddiga waxaan u dardaarmaynaa mar walba in ay gacanta ay ku hayaan midig kitaabka ilaahay iyo sunnada iska ilaaliyaan wax shareecada islaamka khilaafsan ayaan kula dardaarmaynaa guddiga insha allahu tacaala mar walbana haddii aynu nahay culimada soomaaliyeed innagu micigiina iyo garabkiina baan nahay wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli uu ka yaho shareecada islaamka waafaqsanna waan idinku garab taagannahay insha allahu tacaala qowlan wa ficlan noogu sheegay mid waxaa waaye in dadka soomaaliyeed ay ka guuraan nidaamka qabaliga ay u guuraan nidaam wadani ah qodobkaas qodob aada u muhiima waaye leannahu waxaa weeye aaladda la rabo in looga guuro doorashaduna ay nooga rarto muxaasasada qabaliga ah iyo xisaabaadka hoose oo loo guuro nidaam waddanka iyo dantiisa kaliya dadka lagu qiimey o lagu doorto taasna waa qaybta annaga culimo ahaan aan qayb waxweyn ka qaadan doono dadka inaan idinkala rarno nidaamka qabaliga nabi maxamed sal lla alay waslam saxaabadiisu waad ogtihiin idoo qabi qabil isu dilaya ka rareen in malmun ikhwatuna ay u rareen iyo ukhuwa saasaa dowladda islaamku keentay inay guulaysato doorashaduna ay najahdo qodobka labaadna waxa waaye waa qodobka hay-adaha amniga iyo golaha guddiga amniga qaranka ayay si gaar u khusaysaa madaxweynuhu guddoomiye in gogosha amniga loo dhigo guddigan doorashada gogol amni in loo dhigo oo laga shaqeeyo hadda wakti baa la haystaahay in dalka cadowga khawaarijta laga xureeyo laga nadiifiyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa wada kulamo ay uga gol leeyihiin sidii ay bulshada u tashi uga sameyn lahaayeen qaabka ay u dhici karto doorashooyinka dalka